iyadoo qof kasta oo muwaadin soomaaliyeeda ay mas-uuliyad ka saaran tahay dhisida iyo horumarinta nabad waarta bulshaduna ku wada noolaan karaan ayaa haddana dhalinyarada soomaaliyeed oo lagu qiyaaso in toddobaatan iyo shan boqolkiiba ah ay bulshada ka yihiin waxaa saaran mas-uuliyad adag taas oo ah sidii ay u muujin lahaayeen doorkooda ku aadan horumarinta nabadda iyo ka qayb qaadashada dibudhiska dalka qaar ka mid a dhalinyarada ku nool magaalada kismaayo aan wax ka weydiinay doorka ay dhalinyaradu wakhtigani ka qaadan karaan nabad dhiska ayaa sheegay in doorka dhalinyarada ah ee nabadda ah iyo dibudhiska dalka uu yahay mid muuqda ah ayna sii xoojin doonaan karaa wax aada u badan ayaa isbedelay dhinaca markii laga hadlo horumarinta ee dhalinyarada iyo ka qaybqaadashada nabadda soomaalida waxaa moodaa hadda inay ku jirto bislees siyaasadeed iyo dadka inay kala qaybsamaan dad qaar xitaa wadankooda ay garan waayaan la kala dhumo laakiin hadda waxaad moodaa ummadda soomaaliyeed inay ku jirto xilligii ay fahansanayeen dowladda waxay tahay welibana specially gaar ahaan dhalinyarada dhalinyaraduna aad iyo aad door wanaagsan oo qaatan tusaaleaan hadaan ka qaadano markaad fiiriso hadda meel walbo aad tagtid waxa tababar bixiyo waxa shaqeeyo waxa ciidanka ku jiro waxa dowladda xafiisyaha shaqeeyo waxaa nabadda waxaa ka hortago rabshadaha ama nabadda horseeda ku duwa dhalinyaro marka waxaans dhihi karnaa dhalinyaradu aad iyo aad ayaa loogu tiirsan yahay boqolkiiba boqol halka aan ognahay bulshada inay toddobaatan iyo shan ka yihiin lagu qiyaaso marka waxyaala fara dhalinyaradu horta marka ugu horeysa qofku waa inuu ku jirto wadaniyad qofka hadday wadaniyad ku jirto ama dal jacayl ay ku jiro dabcan waa uu ka dul ka dhex qaadan karaa qaybta ugu weyn uguna muhiimsan buu ka qaadan karaa nabadda waxaa laga yaabaa qofka maanta hadii loo dhaho qabiilkaaga u hiili ama dagaal u gal qabyaalad ahaan inuu qabyaaladaas iyo qabiilkaas si ugu wen yihiin darteed inuu daacad u ahaado shaksi qabqablaah ama qabiilkiis ah laakiin taa bedelkeeda haddii ay sidaas ugu xoogan tahay qabiilkiisu haddii ugu xooganaan lahayd nabadda oo daacadnimo uga ahaan lahayd waxaan aaminsanaha dhalinyaradu qayb weyn weyn weyn oo lixaadla iyaga qaadan karaan inagoo ognahayna wadan walba inay dhalinyaradiisu tahay cududda ku faano oo lasugu faanayo awood gooni ay tahay oo xitaa ciidamada ay ka awood badan yihiin dhalinyaradu way uga qayb qaataan weliba si aada iyo aada iyadood moodo hadda dhalinyaradan inay wax soo fahmayaan siyaabihi horena ay ka fiican yihiin aad moodid dhalinyarada dhexdooda inay qabanayaan wacyigelin oo kale trainno kala duwan inay qabanayaan oo kale iyagoo ku wacyigelinaya dhalinyarada inay iska daayaan waxyaabaha qaldan iyo qaabdarrada ay sameynayaan isdhexgal bulsho ay sameynayaan marka dhalinyarada reer kismaayo gaar ahaan si fiican bay uga qayb qaataan reer jubbaland guud ahaana way ka qayb qaataan si qurux badan uga qayb qaatan iyadoo weliba aad mooday habacsanaan inay jirto dhalinyarada cid xooga sii saaraysa ama tariinno gaara u diraysa ama barnaamijyo dheeraada u qabanaysa aysan jirin oo u baahan yihiin weliba waxka kala daadsiin u baahan yihin lasii xoojiyo haddana waxaad moodaa xoogaa inay sidii hore soo dhaamayaan oy soo baraarugayaan dhalinyarada soomaaliyeed ayaa wakhtigani kaalin mugyo miisaan leh ka qaata nabadadhiska iyo wacyigelinta bulshada oo ku aadan sidii bulshadu si nabdoon ay ugu wada noolaan lahaayeen iyo sidoo kale howlaha dibudhiska dalka ee socda